iskuulka maamageediya oo kumid a iskuulada degmada xudur ee xarunta gobolka bakoolya ah weliba laaka gabagabeeyay sanad dugsiyeedka ilaa iyo welibana xaflada sagootinta ee langobad ee ardayda iskuulka ku qeyb galena waxaana kumid ahe mas-uuliyiinta baxda walbarashada maamulka degmada waalidiin ardayo marti sharaf kala waxaana kumid ahe mas-uuliyiintii iyo hubnooga sharduwanaaye ku qeybgalay xaflada sagootinta aytiyo wayba ka dheeradana muhiimadii leta walbarashada
maadaama iskuulkii mudula hawadi ilaa sana dugsiyeedkii lahawadi yagek maybaninagadu doonta haddii ilaahay era ini mayl eraay xidhitaankii kawaaldhana markoowad imar lamaad imar saddexaad allihiina abuurdi oo unoo nimadi caafimaad qabnantanii kulmiyama haddan sugunaati alxamdulilaah tan kale macalimiinta ilaa iyo waqtigii juhdigiin hasangeliidi yama hadda lamaadyo iskulee mahaddo saddexaad waalidiintii oo hiraab kasta mayba waaha walkasta siin diyaariyaayeen yaa mahadaasiyo iskule marka geeg walown iska weerina mayba waaha sidii oo laniisla dhikadaw waxbarashada laniiskala jara isku dadaal mal eh marka lanki dadaali ini una kaalamo mayleeraay una abaalmarino una guddoonsinaya diyaar leena dadkaasna wal una jeebkayn unku sheegni ma ee wal iyo shaqaysadeen marka dhammaan dadka dhan koleyba markhaati kunagada doonaan hoob ilaahay era dad koleyba shaqaysadiyo lanki kaalin koowaad ha gali lanki kaalin lamaad ha gali lanki aadaab ha gali lanki kaalin saddexaad ha gali hoob ilaahay era marka inta ku aragaanan lankaas walaa isshaqaysadiyo leeyi may dardaaran ee dhaafey inta badan aaladan eeda maybuaha dib u dhac badan niinkiriddi ini aaladan maybuaha mashquulka badan oo aalada hegshe eh ini laysku yaraay sababta e ma aragay hata arday badan oo kaalmo hor ek jaraay oo gadaal liin haraanti unuma haraantin iyo is haraantiyen mayna iska haraantiyeena hamiigee walkala may isticmaalow tigtog i walaasalka jara maamulaha iyo iskoolka iyo mahadiya leh ilaahiy mahadguud leh mahadina maadyo leh mahadi sidaad may lehaha macalimiintiya leh anti arday juhdigaas iyo ongiliina anta marnaska kooyifan hatana boqolkiiba boqola mahadsanyin ilaahiy ka mahadsan hatana may rajaana ilahay ku rajaana antay guul tankuu horeyd ilaahay niisay runtii iskuulka maalmageediya may marta gelyaha ay galabta oo nasiiban waaldhabay xafladan ka kulansana wasaaraddii waxbarashada federaalkii iyo statekii gobolkii degmadii dhammaantiyo walbama dhamman wal waxbarasho magacajalka sheega soomaaliya magmalayaw jaaniskaas oo kale iskuulkala maoshii intinii la roogan ini hela doon laakiin gabagabadii xidhitaankii iskuulka maamageediye runtii waa taariikh eed iyo eed mayn boogaadiyey mahadgaara ninka jeediyey maamulaha iyo tiimshay adkaysiga iyo qaabka macnaha unoo og daruufo waxbarashada geenka soomaaliya gudaajiyo taal qaabka walaalka wedooda unoo og unoo og macalinka dhaqaale ahaan walow iska tiirsanyi meelo iska tiirsanyi ini waliniinqalangnayi unoo og shaqada adkaantiye macallinkuu isahaaye waliyata unoo og runtii bani aadmiga geeka galanti lakahay walala barawn sharciga dabacsan daraadiya ogna waliy bani aadanka walaagas dhan micnihii may mahadgaaranku jeediyey dulkiyo hanweeldhabeen macnihii maamulaha iyo maclimiintiis ee runtii may jeelado lahay dadka waalidiintae saana dareemaw ardayda lijinaying masugu badayin dadka waalidiinta ee iskuulkan kiirin masaxyaalshoo dhakadaayaan ardaydaga lijinaying masugu badayin runtii nasiib darruu tariya rafadhiida may jeelada lahayni waalidiinta iskuulkan ciyaalshoo dhakadaayan oo dhan hafladda ha u qiib galan wala layska dagaalo micnihii kaalamo aragdan imtixaanaadka soomaaliya oo dhan kaalinta layska haysada maamul goboleed hiba la qaadadi kaalinta koowaad tob tenka eha gali intaas koonfur galbeed intaasaan galli jubbaland intaasaan galli kankida ardayda kale lan sheegama leh inta dadaalasuu
dadaalku waalidka ka soo bilowday macallimiinta ilaa aad ka qala jebiseen dhammaantiin waa inaad mahadcelin u mahadcelisaan waalidiintii iyo macallimiintii u ducaysaan heerka idin soo gaarsiisay inaad maanta qala jebisaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa sidaa sida fiican sharafta leh karaamada leh aad uga isugu timaadeen waalidiin iyo arday isugu duugantihiin ee waxbarashadan ardayda qalintiisa dhiirigelin aa u siiseen aad iyo aad baan idinka mahad celinaya guud ahaanbaa iskuullada dalka walibaa la kaawada gebagabeeyey sanad dugsiyeedka lamakun labaatiyo sideeda ilaa lamakun labaatiyo afarta oo iyo ingmuddee hawadeen ardayda